waxaa maalintii sabtida ahayd ee ku beegneed oktoobar ka dhacay isgoyskan zobo halka aan taagannahay oo hadda loo bixiyey oktoobar qarax dhaliyey musiibo qaran kaasi oo sababay khasaaro naf iyo maalba leh wixii markaasi ka dambeeyey dowladda federaalk soomaaliya hay-adaheeda kala duwan maamulka gobolka banaadir iyo dhallinyarada gurmadka qaran ayaa bilaabay dadaal lagu caawinayay dadka dhibaatada gaartay iyo xaqiijinta inta uu baaxadda yahay ee dhibka halkaasi ka dhacay kow waxaa la bilaabay daminta goobaha ay qaraxaasi dabka gaarsiiyey iyo badbaadinta dadka ku hoos jiray dhismayaasha ku burburay qaraxa labo duugista meydadka la helay iyo isbitaal u qaadista dhaawaca dhammaantiis gaar ahaan wixii daran in dibadda loo qaado saddex samaynta gurmud qaran oo shacabka soomaaliyeed hormuud u yihiin iyo muujinta dareen ka fal celinaya inaan loo sii dulqaadan doonin gumaadka shacabka soomaaliyeed haddaba saddexdaasi tallaabo waxaa dhinac socday in taariikhda markii ugu horraysay la sameeyey diiwaangelinta xogta inta qof ay ku geeriyootay kuwa ku dhaawacmay iyo hantida burburtay taasi oo fure u noqonaysa sidii dadka dhibanayaasha gargaar deg deg ah loo gaarsiiyo sidoo kalena xasuustaas aysan sahal inooga bixin sidaas daraaddeed dowladda federaalk soomaaliya oo garabsanaysa dhallinyarada samafalayaasha ah ee u istaagay caawinta shacabkooda waxay idinla wadaagayaan in howlgalkii wejigiisii koowaad soo dhammaaday islamarkaasna ay idiin sheegayso wixii halkaasi ka dhacay inay tiro ahaan ay yihiin marka la isu geeyo dhaawac iyo dhimashaba kuwaasi oo kala noqonaya sidan waxaa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen ilaa iyo hadda waxaa nolol iyo geeri lagu la'yahay dad gaaraya guud ahaan dhaawaca isbitaallada la seexiyey waxay gaarayeen waxaase dibadda caafimaad ahaan loogu qaaday oo la kala geeyey dalalka turkiga suudaan iyo kenya waxaa isbitaallada muqdisho markii la daaweeyey ka baxay dad iyagana gaaraya qof oo markii la daaweeyey halka ay caawa jiifaan ilaa toddoba qof oo dhaawacyada ah haddaba sidaas daraaddeed dowladda federaalk soomaaliya waxay tacsi u diraysaa dhammaan qoysaska eheladooda ay ku geeriyoodeen waxaana ay u ballan qaadaysaa kuwa dhaawacmay inay xanuunka la qaybsan doonaan ugu dambayntii waxaa dowladda federaalku ay magaca ka beddeshay isgoyska zoobe iyadoo loo bixiyey isgoyska oktoobar taasi oo aan ku xusuusan doonno dadka aan weynay dhibkaasi mahadsanadiin